Qoysaska aniga oo ku nool kaamka Bilan oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo wajahday duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska aniga ku nool kaamka Bilan ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay duruufaha nolosha ay ku nool yihiin.
Allah wax noo soo dhiibo oo noola gargaaro dad masaakin oo marka saas aan jecelnahay xarun caafimaadna ma lihin meel waxbarasho ahna ma lihin marka waxbarasho waa iska rabnaa ilma yatiina ku jirta agoona ku jirta in wax noola baro oo meel oo naalaga dhig xarun naalaga dhigo ilma wax noogu barta waxbarasho noogu sin iskuulo sida dugsiyaal in wax walba noogu sameeya waa jecelnahay oo waa rabnaa gargaarkaasna biyo hadda waa noo daranyahay wax hadda oo biyo oo ma haysano mar maxaa marna tubadii hor waa noo joogtay بس هذا بيو maanta hadda aan haysano ma loo iska shubnaa biyaha waxaa codsan lahaa inaan gacan noola fido hay-adaha ay noo gargaaraan oo muslimiinta gacanta noo fidiyaan oo yacnaha dadkaas meesha ku nool inay yacnaha kasoo gaaraan oo walaalahooda gacan u fidaan oo wax walba ay u baahan yihiin ay siiyaan wax walba waa iskaga baahannahay waa iskaga baahannahay waxaan cunno wax la-aanaa jirto wax ma haysano barasho ma haysano ilmo dugsi nooma dhigtaay iskuulla ma haysan urur caafimaad ma lihin wax walba iskaga baahannahay waxbarasho iyo caafimaad iyo inayna soo gaaraan hay-adahan ka codsanayna Duruufaha ugu daran ee haysato qoysaskani ayaa waxaa ka mid ah biyo la-aan, waxbarasho la-aan iyo caafimaad daro halkaasi ka jirta.